dalalka caalamka amaba dadaalkii caalamka uu ugu jira in gebi ahaanba cudurka booliyada amaba dabaysha laga ciribtira adduunka ayaa khatari soo waajahday sanadkan markii fayraska cudurkaasi dhaliyo mar kale lagu arkay dalal ku yaala geeska afrika waddamadaasi oo ay ka mid yihiin soomaaliya kenya iyo etoobiya qaramada midoobay iyo mas-uuliyiinta caafimaadka soomaaliya waxay sheegeen in tirada dadka laga helay xanuunka booliyadu ee soomaaliya ay si weyn sare ugu kacday islamarkaana ay gaadhayso laba boqol oo kiis waxaa dabaan idiin soo gudbinaynaa barnaamijyo taxana ah oo aanu ku eegayna khatarta cudurkan kiisaska cusub ee la helayo iyo qaabka looga hortegi karo iyo sida bulshada looga wacyigelin lahaa ka hortaga cudurkaasi dabaysha qaybtii labaad ee taxanaha barnaamijyadaasi oo aanu ku eegayno deegaanada somalilan waxaa inoo haya wariyaha v o eda magaalada hargeysa cabdixakiim maxamuud shirwac
cudurka dabaysha ayaa la tilmaamaa inuu ahaa mid aan soo shacbixintan iyo wixii ka horreeyey qarnigii labaatanaad oo ay dunidu ku baraarugtay xilli uu galaaftay nafo badan islamarkaana uu naafeeyey qaybo badan oo ka mida bulshada doctor aadan haybe oo bartay caafimaadka bulshada cudurkan ayaa qofka dhaxalsiiya naafanimo abadiyana qaybta muruqyada maamusha nervous systemka ama nironada qaybta maamusha muruqyada ee la ydhaahdo mootarka ayay dhaawacdaa marka waxay ku keentaa inuu qofkii curyaamo oo gacantii ama lugtii dhaqaajin kari waayo taasina marka dambe waxay keentaa inay muruqyadii iyo daciifaan oo ay gacantii ama lugtii ay ku dhacday walow muddo hore lagu guulaystay in laga cidhib tiro somalilan ayaa haddana xaaladaasi isbedeshay kadib markii bishii lixaade sanadkan lagu arkay laba qof oo u haleelay cudurkani taasi oo dib u soo noolaysay in lagu baraarugo waxaana mas-uuliyiinta caafimaadka ee somalilan v o e da u sheegay in aanay labadaasi qofa markii ay la kulmeen aanay ka muuqan wax curyaannimo ahi waa kan cali sheekh cumar qaabil oo ah agaasimaha waaxda caafimaadka guud ee wasaaradda caafimaadka somalilan ilaa hadda laba qof oo bishii juun mid la xaqiijiyey inuu cudurkaa qabo mid kalena uu kii gudbiyey ahaa ee cudurkaasi uga gudbay ayaa jira kii labaadna waxaa lagu soo xaqiijiyey inuu cudurkaasu hadda haleelay marka labadaa qof baa ilaa hadda aan ognahay oo si dhaba loo ogyahay inay cudurkaa qaadeen mase jirto wax calaamadaa ama curyaannimo ah oo ka muuqday markii aan tagnay bishii juulaay aan tagnay muxuu ahaa gobolka sool magaalada laascaanood somalilan oo sida joogtada ah looga fuliyo ololayaasha tallaalkan cudurka dabaysha lagaga hortegayo horena looga soo fuliyey lix wareeg islamarkaana haatan u diyaargaroobaysa wareeggii toddobaad oona qorshaysan tahay inay ka howlgalaan ku dhowaada kun iyo shan boqol oo kooxood oo ka howlgeli doona xaafadaha dugsiyada iyo goobaha xuduudaha sida madaarada oo sida uu tilmaamayo wasiirka caafimaadka ee somalilan doctor saleebaan ciise axmed oo v o e da la hadlayey waxaa ka qayb qaadanaya kun iyo afar boqol iyo koob iyo sagaashan kooxood oo qayb ka midii tahay mobile ama kuwan wareega waxaa noo qoshaysan in guriguri la tago madrasadaha la tago iskuullada la tago meelaha xuduudaha loo kala gudbayo laysaga gudbayo aanu dhigno kooxo erboodyada marka waanu dadaalaynaa khatarta iyo baqaha laga qabo cudurkan ayaa noqday mid sii siyaaday kadib markii la helay xaalado door ah oo laga soo sheegay soomaaliya islamarkaana la ogaaday inuu asiibay carruur ay da-doodu ka sarrayso kuwii hore u qorshaysanaa inay qaataan tallaalka kuwaas oo ahaa shan sanna iyo wixii ka hooseeya wasiirka caafimaadka ee somalilan doctor saleebaan ciise axmed ayaa v o eda u sheegay inay kordhiyeen da-da qaadanaysa tallaalka
wuxuu kaga duwan yahay wareegyadii hore da-dii ayaa la kordhiyey oo laga dhigay ilmaha hadda dhashay ilaa iyo toban jirka halkay ka ahayd ilmaha hadda dhashay ilaa shan jirka sababta aanu u kordhinay da'daasna waxa weeye iyadoo aanu ognahay ama ay caddaatay in kaysas in cudurkani ku dhacay da'yar da'doodu intaa tahay ama kasii weyn tahayba marka waa uun dadaal aanu dadaalayno maadaama cudurkii uu ku dhacay da'daas zero ilaa eighteen uu ku dhacay kaysaskaasna laga helay waddamada dariska nahay waa uun dadaal bay naga tahay waxaa kordhay dadaalada iyo wacyigelinta ku aadan cudurkan ee loogu jiro sidii loo xakamayn lahaa islamarkaana aanu u noqon lahayn mid bulshada ku dhex faafaa iyadoo la bilaabay in la adeegsado haldoorka bulshada sida culimada iyo odayaal dhaqameedka si bulshada loo wada gaadhsiiya tallaalka ka hortaga cudurkan dadkaas waxa weeye dadka xaafadaha degan ee laga yaqaano ee ay ka mid tahay cuqaasha ama dadka waxa laga maqlee maca- ha- aada looga yaqaano eh, wadaad cu- culimada iyo odayaasha dhaqanka ee dadka nabadooda iyo muxuu ahaa eh, eh, sama- sa- samahooga ka taliya ee wax laga dhegaysto oo dadka ku abaabulaya inay kooxaha la shaqeeyaan qof walba oo oo ka mida kooxaha muxuu ahaa abaabulayaashaasuna guryaha ay tagaan oo ay ku garaacaan oo dadka soo bixiyaan oo caruurta u soo saara yidhaahana tallaalka ay ka qayb qaataan waxaanaan ogaanay in wax weyn ay tartay oo tiradii la tallaali jiray ay labanlaabtay oo dadku aada u maqlo diidmadii la diidi jirayna ay yaraatay si kastaba ha ahaatee waxaan iyaduna meesha ka manayn inay weli jiraan dacaayado ku aadan tallaalkan oo weli bulshada ku dhex wareegaya kuwaasoo keena in dadka qaarkii diidaan tallaalka ka hortagga cudurkan hase yeeshee wasiirka arrimaha bulshada ee somalilan maxamuud axmed barre garaad oo ka hadlayay shir jaraa'idoo ku aadan cudurkan oo ay dhowaan si wada jira u wada qabteen qaar ka mida wasaaradaha somalilan iyo hay-adaha caalamiga ayaa dhinaciisa ku dooday bulshada waxaan leenahay waxaan ku jirnaa wakhti casriya wakhti la dhaafay meel awaalka iyo beenta cidna kuma dhici karto cidna ma keeni karto vaksiin ama dawo talaal ah oo ummadda wax yeelaysa cid keeni karta bilaaadnimadeenna cidoodnimadeenna yaabayna siin- ina- inay tahay xaaraan cudurkan oo hore muddo lix sana aan loogu aragayigan ayaa haatan u muuqda mid soo laba kacleeya islamarkaana cabsidiisa leh haddaba waa maxay hannaanka lagu xakamayn karo amaba lagu dabargoyn karo waa su'aal aan hordhigay doctor aadan marka anigu rajadeydu waxa weeye een, markaan eego dadaalka la geliyey een, iyo sida adduunku imika ay uga shaqaynayaan haddii laysla heli lahaa wadanada diidan tallaalku ay aqbali lahaayeen een, in aad in la cirib tiri doono xanuunkaas ayay aada ugu dhowdahay waayo waynu aragnay wadano badan laga cirib tiray waxaynu aragnay een, qaarado dhan oo laga cirib tiray laakiin wax yar baa inagu hadhay intaasina waxay u baahan tahay dadaal badan iyo dadka oo tallaalka qaata cudurkan oo ah mid bulshada dhexdeeda ku faafa ayaa sidoo kale weli ka jira waddamo ay ka mid yihiin afghanistan bakistan nigeria iyo- iyadoo somalilanna sanadkan uu saameeyey dadkii gudanayay waajibaadka xajka taasoo keentay in wasaaradda caafimaadku amar ku siisay isdawayaasha inay dadka u diyaariyaan tallaalka islamarkaana siiyaan buugga caafimaadka waxaana lagu wadaa inuu dhowaan bilaabmo wareeggii toddobaad ee ka hortagga cudurkan guud ahaanba dhegaystayaal waxaynu intaasi kusoo afmeeraynaa barnaamijka gaarka ah aynu ku eegaynay xaaladda xanuunka dabaysha amaba booliyada ee somalilan tan iyo intaynu barnaamijkan oo kale isugu iman doona waxaan dhinacaygeeda kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo qaybtii labaad ee barnaamijyadaasi taxanaha ah ee aanu kaga hadlaynay xaaladda cudurkaasi dabaysha inoo soo diyaariyey oo nooga soo diray magaalada hargeysa